maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso ayaa la hor keenay shan rag ah oo mid ka mid ah uusan ahayn qaangaar iyadoo maxaabiista qaar ka mid ah ay qiraal ku ahaayeen inay ka mid yihiin ururka daacish halka qaybtoodna ay maxkamadda horteeda ka sheegeen in qiraalkoodu uu ahaa mid lagu khasbay kadib markii jirdil loo geystay dhagaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku riday laba ka mida raggan xukun dil ah maxkamaddu markay dhegaysatay hadda xafiiska xiraalinta maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca qareemada maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca eedeysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedeysanayaasha biliiska maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraalka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdulaahi aw cabdi inaa maryan dayib aw axmed labaatan iyo lix jir ah ku dhashay ararso ka mid ahaa tababarayaashii ururka daacish iyo al-shabaab maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah cabdulaahi maxamed aadan cabdi inaa xaawo nuurow caliyow labiyo labaatan jir ah ku dhashay baydhabo tababarna ku soo qaatay shalambood kana soo dagaalamay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale waxa ay maxkamaddu xabsi daa'in ku riday laba ka mid ah raggaas saale xuseen ibraahim miidow ina deera nuur cismaan shan labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdulla sagaaliyo toban jir ah ku dhashay afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay isna xabsi daa'in farxaan cabdulaahi faarax oo da-diisa la sheegay inay ka yar tahay shan iyo toban sano ayaa maxkamaddu amartay in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda puntland sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa farxaan cabdulaahi faarax maadaama uu yahay uusan qaangaar ahayn sida uu qareenku sheegay qareemaduna ay sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaangaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo usan qaanuunkana ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin maxamuud cawad cumar oo qareen u ahaa ragga ay maanta maxkamaddu ku riday xukunada dilka iyo xabsi daa'inka isugu jira ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda islamarkaasna uu racfaan ka qaatay
maxamuud cawad cumar waxaan qareen u ahaa shan ruux oo mid ka mid a uu ahaa shan iyo toban jir qaarna dil baa lagu xukumay qaarna waxaa lagu xukumay qaarna waxaa lagu xukumayay xabsida marka wiilka yarna waxaa lagu xukumayay in dhaqan celin loo sameeyo maanu ku qancin maaan ku qancin rafcaan baana qaadanaya maxkamad salaan u qaadanaya waa markii labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ay xukunno xabsi daa'in iyo dil ah ay ku rido rag la sheegay inay ka mid yihiin ururka daacish waxaana horay maxkamaddu ay labaatan iyo shantii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo toban ay xabsi daa'in ku riday lix rag ah oo lagu eedeynayo inay ka mid ahaayeen ururka daacish iyadoo dhammaan xukumadaas ay maxkamaddu sheegtay inuu ka furan yahay racfaan bilah oo ay gebi ahaantoodba qaateen raggii lagu riday faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso